hay-adda sultan aid ayaa qaybo ka mid ah tuulooyinka bariga wajeer waxa ay ka fulisay biyodhaamin maadaama xilli aad u kulul lagu jiro deegaanada bariga wajeerna aysan ilaa hadda wax roob helin maamulka hay-adda sultan aid ayaa inooga warbixiyeen biyodhaaminta ay xilligan wadaan kulan sharaf leh aan isugu imaadnay waxaan rabaa marka inaan idin ogeysiiyey meeshaan anigoo ah suldaan cabdulaahi ahna hay-addan waxaa weeye suldaan aid brogram guddoomiyaheeda ama jeemankeeda waxaan rabaa inaan marka idinkugu bishaareeyo idinkugu sheega halkan in markaan xiriga aan ka jarnay wax yaroob iyo dhaamin ah oo dadkii abaarihii oonka aan ugu talagalnay in marka ayadaan bilaabna maanta aan u istaagnay ayaan rabaa inaan idiin sheega intaas waxaa weeye waan waa warbixin midda kaleeta waxaan rabaa inaan u mahad celiya nimankan walaalahayna oo hay-adda haaro oo noogu deeqday hay-adda haaro oo noogu deeqday deeqdan wanaagsan oo marka iyada biyidhaamintii ah in aan xeriga ka jirna biyidhaamin aan u wadna dhankaas iyo bariga wajeer qeybo kala duwan arintaas oo ay hirgelisay hay-adda haaro ayadoo soo marinaysa hay-adda sultan aid brogram sidaas ayaan hadda ka jaraynaa xeriga waxaana u wadnaa dadka tabaalaysan oo abaarta hayso oo biilaanta ah maadaama inta badan dadka reewajeer ay yihiin dad abaar ay hayso oo saayida halkan hadda lanchinkan waxaasaan ayaan ku samaynaynaa biyodhaamintaas shacabka tuulooyinka biyaha la gaarsiiyey ayaa u mahad celiyeen hay-adda sultan aid taas oo biyodhaaminta xilligan ka wado qeybo ka mid ah bariga wajeer waxaan maanta mahad weyn u celinaynaa walaalaheen sultan aid iyo haro labada hay-adood oo oo maxaa yeele mashruuca nato biyaha hadda daaha ka jarhaya aad baan ugu mahadsantihiin sababtoo ah xilliyada hadda dadka loo hielin lahay waa hadda maxaa yeelay oonkii ayaa sii siyaadahay gaariga u horreyna maantay noo keeneen walaalahayn aad baad u mahadsantihiin waad garab istaagteen raggii biyaha noo keenay iyo hay-adda noo keentay iyo alayle madaxda noo keentaan u mahad celinaynaa shalay waa oonneen daratan waa oonneen haddana maanta biyaha noola keenay alxamdulilaah ilaahan u mahad celinaynaa laakiin dadka noo keeneen ama hayadahay ama gawaariyaasha la soo qaaday dadkaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa meeshaan ceel ma qabto waxaan ku noolnahay gaari biyo ujaar laga soo qaada aan ku noolnahay waxaan rabnaa in noo sii saacidays waxayna soo taaran kartana ay soo taarato suldaaninta iyo hayadda noo keentan waa ku mahadsan tahay eedan biyaha ugu baahneennay oon daranaa ka jira magaalada biyihii garaangiriska labaatan shiranaa lagala galay waxaasoo gaariga aan weliba lasoo helaynin eed aan ugu baahanna biyaha inay noo imaadaan oo noola keeno isku soo wada duubu hay-adda sultan aid ayaa xilligii abaarta deeq raashiin ah gaarsiinaysay xoolodhaqatadu ay abaartu xoolaha ka laysay iyadoo xilligan waddo dadaalada lagu caawinayo dadka danyarta ah cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer